barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
dhallinyaro marka laga hadlayo waa wakhtiga ugu wanaagsan ee uu qofka soo mara qofka biniaadamka wakhtiga ugu wanaagsan ee soo mara waa wakhtiga dhallinyaronimada duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin sabti ah kowda bisha februari sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacaddu waa shantii iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabduqaadir maxamed samakaabi iyo anigoo ah maxamed bashir cabdiraxmaan
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah qarax sababay dhimashada dad shacab ah iyo askar ka tirsan dowladda soomaaliya oo meelo kala duwan ka dhacay magaalada muqdisho faahfaahinta idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aanu ku eegi doonno dood ku saabsan isbeddelka xagga fikirka iyo faqriga u dhexeeya ama farqiga u dhexeeya dhalinyarada dhallinyaradii s y l iyo dhallinyarada maanta dhallinyaro marka laga hadlayo waa wakhtiga ugu wanaagsan ee uu qofka soo mara qofka biniaadamka wakhtiga ugu wanaagsan ee soo mara waa wakhtiga dhallinyaronimada dhallinyaradii waagii hore noolayd ee xilligii la noolayd s w xilligeedii oo kale yacni fursado badan aqoon badan ima jirin dhaqaale badan ima jirin laakiin waxaa awoodooda shiidaalinaya waxay ahayd waxaa loo yaqaano caraalanimada ama wadaninimada
kaalmihii heesaha ayaan sidoo kale ka marnayn barnaamijkeenna
wabi socdaan ahayo wadan dhex maraya wabi socdaan ahayo wadan dhex maraya mujado wareegiyo biyo biyo waalan malihiye
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida
aan ku horeyne sida aad qodobadeenna ku maqlayseen qaraxyo ayaa maanta ka dhacay meelo ka mid ah magaalada muqdisho iyadoo qaraxyadaasina uu geystay khasaare shacab iyo askar ka tirsan dowladda soomaaliya waxaa si toosa hadda qadka ugu jira waxaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo soo diray waryaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle waan ku soo noqon doonaa warbixintaase markana wararkii caalamka dowladda shiinaha ayaa ugu baaqday dadka isguursanaya inay dib u dhigaan xafladaha arooskooda ee dadka faraha badan ay isugu imanayaan iyo in qoysaska ay hoos u dhigaan isku imaatinka badan ee xiliyada aaska loo sameynayo dadka ku dhintay fayraska corona ee ka dilaacay dalkaasi dowladda shiinaha ayaa tallaabadan u qaaday si loo xakameeyo faafitaanka fayruska corona ee dalkaasi faraha ba-an ku haya baaqa ay dowladda shiinaha soo saartay ayaa imaanaya xilli dhimashada fayruska corona uu dhaliyey ay gaartay laba boqol konton iyo sagaal ruux uuna soo ritay ilaa iyo laba iyo toban kun oo qof guud ahaan dalka shiinaha oo dhan labada bisha februari ee sanadkan oo berrito ku beegan ayay dadka u tixgeliyaan inay tahay maalinta nasiibka guurka lamaana fara badan oo isguursanaya ayaa badanaa ku ballama labada bishan inuu arooskooda dhaco laakiin wasaaradda arrimaha bulshada ee dowladda shiinaha ayaa ku boorinaysa dadka inay joojiyaan arooskooda inta uu socdo fayruska corona waa tahay markana ku noqono magaalada muqdisho magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay qaraxyo lagu soo warramaya inay geysteen khasaaro sida warbixintan ku eegayo wariyahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir cumar cabdulle qaraxa koowaad oo ahaa miina dhulka lagu aasa wuxuu ka dhacay xaafadda hoosha degmada dharkeeley waxaana lala eegtay gudoomiye ku-xigeenka amniga cabdiqani xasan cali qaraxa waxaa dhaawac ka soo gaaray gudoomiye ku-xigeenka waxaana ku dhintay laba ka mid a ilaaladiisa halka saddex qof oo shacabana ku dhaawacmeen dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a inay arkayeen gaari kuwa dusha furan oo qaraxuu haleelo xilli uu maraya wadada ciidamada amniga degmada dharkeelle ayaa goobta soo gaaray qaraxa kadib dhanka kalena ex control balcad waxaa ka dhacay qarax lala eegto kolaya ciidamada amisooma wadada marayey dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a in laba qarax oo kala dambaysa lala eegtay ciidamada amisom ciidamada amisom ayaa la sheegay inay fureen rasaas waxaana ka dhashay khasaare dhimashadii dhaawac dowladda soomaaliya kama hadlin qaraxyada maanta ka dhacay jihooyinka ex control balcad iyo jihada ex control afgooye dhabaha aada xoosh ee magaalada muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho
wadaxaajoodayaasha wadaxaajoodkii nabadeed ee u dhexeeyey kooxda taalibaan iyo maraykanka ayaa laga cabsi qabaa inuu burburo kadib ismarawaag ka dhashay habka ay kooxda taalibaan u yarayn karto weerarada ay qaado khilaafkan cusub ee yimid wadahadalladan u dambeeyey ee ay martigelisay dowladda qatar ayaa imanaya xilli toddobaadkii hore ay taalibaan kor u qaaday weerarada ka dhanka ah ciidamada afghanistan ee uu maraykanku taageero rabshadaasi ayaa waxaa lagu dilay tobanaan ka tirsan labada dhinac iyo dad rayid ah suhayl shaahiin oo ah hafayeenka kooxda wadaxaajoodka ee taalibaan ayaa u sheegay v o a in dhinaca maraykanka ay qaadanayaan mas-uuliyadda caqabadaha cusub ee wajahay wadaxaajoodkan maraykanka ayaan weli arrintan ka jawaabin washington ayaa in muddo ahba waxay ka dalbanaysay kooxda taalibaan inay hakiso rabshadaha ka hor inta aan heshiis labada dhinac kala saxiixan heshiiskaasi maraykanka iyo taalibaan ayaa haddii lakala saxiixdo wuxuu u ogolaan doonaa in saddex iyo toban kun oo askari oo maraykan ah oo ku sugan afghanistan ay dalkaasi isaga baxaan
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka wararkaasi aad ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada laascaanood noogu soo diyaariyey cabdikariim olol
kusoo dhowaada barnaamijkeeni madasha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool barnaamijkeena ayaynu waxaynu ku eegi doonaaha fikirka dhallinyarada ahaa tan iyo kuwii hore iyadoo si weyna dhallinyaradu ayga hadlayaan siday u fikri jireen dhallinyarada hore kuwaasoo tusaalooyin loogu soo qaato dhallinyaradii s y l barnaamijkeena ayaa waxaa marti inoogu ah xamse cabdiraxmaan axmed iyo maxamed cabdicasiis bootaan sidoo kale waxaa isaguna marti inoogu ah cabdiqani maxamed cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha new s y l ee gobolka sool ugu horeyn xamse ayaanu waxaanu weydiin doonaa doorka dhallinyarada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan dhallinyaradu waa waxa weeye waa lafdhabarta waa lafdhabarka bulsho dhallinyaro marka laga hadlayo waa wakhtiga ugu wanaagsan ee uu qofka soo mara qofka biniaadamka wakhtiga ugu wanaagsan ee soo mara waa wakhtiga dhalinyaronimada qofka markuu dhalinyaro yahayna waxaa loo bahan inuu kaga faa-iideeyo bulshada uuga faa-iideeyo caqligiisa xoogiisa kartidiisa firfircoonaantiisa si uu wax ugu qabto bulshadiisa ninka dhalinyarada ahi waa muraayada laga dhex daawanayo horumarka ama mustaqbalka bulshadiisa wadan kasta wadanka uu ka dhalinyaro badan yahay uu ka horumar badan yahay uuna ka saameyn badan yahay wadan kasta waxaa kor u qaada dhalinyaradiisa waxaana hoos u dhiga dhalinyaradiisa haddii dhalinyarada waxa weeye lagu soo barbaariyo tacliim wanaagsan lagu soo barbaariyo waxaa la yidhahda edaabta iyo akhlaaqda iyo dhaqankooda lagu soo barbaariyo diinta islaamka la tuso wanaaga dhalinyar wadanka wadanka ama bulshada saa u dhaqantaa waxay kuu cadaynaysaa inay yihiin dhalinyaro horumarasa mustaqbal fiicanna leh laakiin haddii dhalinyaradii lagu barbaariyo ama lagu ababiyo wado khaldan aan wax la barin tacliin la barin dhaqan la barin diin la barin bulshadaasi waxay kuu cadaynaysaa in dhalinyaradeedu ay hoos u dhigaso ama ay hoos u dhacaso xamse waxaad ka hadashay muhiimadda dhalinyaradu leedahay iyo dal kasta horumarkiisa inay dhalinyarada ku xidhan tahay bal marka laga hadlayo dhalinyarada waajibaadka intaynan ka hadlin bal doorka ay bulshada ku dhex leeyihiin dhalinyarada hadda iyo kuwii hore doorkoodu waxa uu ahaa iyo waxyaabaha ay kaga dayan karayaan dadkii xornimadoonka waxa weeye la dagaalamayay ishay gumaystayaashii waxaa ka mid ahay dhalinyaradii s y l kun iyo sagaal boqol afartan iyo saddexdii waxaa ku beegnay shan iyo tobankii may markii la xuseeyey waxaan oran karnaa dhalinyaradaasi waxay ahayd dhalinyaro firfircoon oo energetic ah oo runtii dee fakarkoodu isku taga bulshadu dhalinyaradu waxay ku horumari kartaa haddii ay dhalinyaradu isku geysato fikirkooga isku raacaan odhaah meel iskugu yimaadaan hal meel kasoo jeestaan waxay noqonayaan bulsho waxa weye dad bulshadooda horumariya ayay noqonayaan laakiinse waxa weye dhalinyarada hadday kala faquuq tahay oo midba meel kasoo jeedo weligood waxba horumarin maayaan haddaynu ku noqono dhalinyarada swel oo kale marka la eego waxay ahaayeen saddex iyo toban qof oo waxa weeye halgan aada u fara badan u galay soomaaliya islamarkaana ka xoreeyey waxaa la yidhahda gumaysigii sameeyeyna gumaysi diid kacdoon fiicanna inoo sameeyey inoona muujiyey wax lagu daydo oo waxa weeye bulshada jiilka kadarka oo dhanba ay ku daydaan maadaama ay ahaayeen dhalinyaro isku dayday inay horeyso wadankooda wax ka bedasho horumariso cabdiqani maxamed cabdiraxmaan ayaa sidoo kale barnaamijkan isna qayb ka ah oo ah gudoomiyaha ururka new s w l oo ka dhisan magaalada laascaanood bal cabdiraxmaan waxaad naga siisaa waxaad magacaasi u qaadateen iyo waxyaabahaad gobolka sool ka qabataan iyo waxaad isleedihiin waa laydinku xusuusan karaya ad idinkuna rabtaan inaad qabataan cabdikariim waa mahadsantahay adiga iyo v o a anigu waxaan nahay ururka s w l oo labada kun iyo shan iyo tobankii aanu asaasnay marka waxaanu ahayn dhalinyaro wiilal iyo isugu jira hablo oo markaa arday ahayd marka waxaan ugu talagalay inaanu kolley wuxuun bilowno oo kolley dadaalkii meeshii kolley inkastaanan meeshii gaari karin laakiin wax wixii ay qabteen s w shi hore inaanu bal bilowno oo dee yaan magacii aanu anagoo magaciina adeegsanayna inaanu kolley wax ka bilowno kolley hadeer waxbarashada xagga waxbarashada un baanu hadeer u badanaa insha allah waxaanu doonaynaa meeshii inaanu kolley meel u eg inaanu gaarhno kolley meeshi ma gaari karno iskuulka secondariga muuse yuusuf baad ka baxdeen barnaamijyo badan baad soo bandhigtaan bal ka hor maxaad dhalinyarada ku dhiirigelisaa maadaama aad magacaana wadataan inta badan waxaan ku dhiirigelinaa inay wax bartaan sidoo kale waxaan ku dhiirigelinaa wadiiniyadda waxay tahay oo dadkii in lasoo noolaysiiyo buug baanu qornay af soomaaliya kuwaanu qornay taariikhda soomaaliya ka hadlaysa taarikhda gobolada ka hadlaysaanu qornay isku xidh baanu wadnay lagjaraanu qabanaa waxaanu tagnaa degmooyinka iyo goboladaan tagnaa waxaan ugu talagalay dhiirigelin iyo dadkii ay soomaalinimadooda iyo dadkooda soo noolaysiiyaan baanu ujeedina lagjaraan
sidoo kale maxamed cabdicasiis master botan waa baree ka tirsan jaamacadda nugaal bal ka waran marka laga hadlayo dhaqanka siyaasadda iyo dhaqaalaha ugu horeyn bal inagoo dhaqanka dhalinyarada hadda joogta iyo kuwii hore ee isbarbar dhigayna aad baa idin salaamayaa idkuna mahad celinaya bahda v o a haddii aan isku barbardhig ku samayno ama aan dhahno dhalinyaradii hore qaabkay u fikri jireen fikirkii dhalinyaradii hore iyo dhalinyarada maanta joogta farqiga udhexeeya dabcan wax badan baa isbedelay dhalinyaradii hore maalan tusaale haddaan usoo qaadano s w l iyo dhalinyaradii wacyigooda la noolaa xilligaa joogay waxyaaba badan bay kaga duwanaayeen dhalinyarada hadda fursado badanoo hadda jira oon waagaa jirin baa jiray laakiin iyadoo fursadihii isbedeleen oo laga yaabo inu hadda ka fursado badan tahay haddana xagga waxtarka iyo faa'iidada iyo waxqabadka waxaad moodaa in dhalinyaradii hore ay waxbatar badnaayeen oo waxqabad badnaayeen sababtuna ay tahay habfekerka qaabka loo fekerayay oo wax iska bedeleen tusaale ahaan markaynu ka hadlayno qaabka looga fekerayo dhaqanka oo kale yacni dhalinyarada hadda nool wadciga nool waxaad moodaa inaysan dhaqankoodii aqoonin inaysan qiimo lalahayn dhaqankoodii inuu waxa weeyaan ay ka jecel yihiin waxyaabaha wadaniga ah waxyaabaha kale hadday noqon lahayd ciyaari hadday noqon lahayd dhaqankii hadday noqon lahayd suugaantii hadday noqon lahayd dhammaan wixii dibadda ka imaanaya domestica wixii domesticaha ay ka doorbidayaan bal ka waran wadaniyada waxyaabaha ay ku kala duwanaayeen ama dhalinyarada hadda joogta ay sida weyn ogaga dayan karayaan dhalinyaradaasi fursado ay haysat kuwana fursado ay haystaan bal ka waran markaad soo eegtaan oo s w l ayaa ah tusaalaha ugu bidhaanta dheer aynu kasoo qaadan karno dhalinyaradii hore iyo wadaniyadda markaan ka hadlayno s w l waxay ahaayeen wadaniyiin dhalinyaraha oo maanhagooda iyo qaabkay u fekerayaan uu ahaa mid tooboon oo toosan oo waxa weeyaan ku hagayay in ay wadankooda u halgamaan sababtu waxa weeyaan markaad wadani tahay markaad dhulkaaga jeceshahay markaad han ku leedahay ama han ka leedahay dhulkaaga waxa weeyaan waxay kugu riixaysaa ama ay kuu sahlaysaa inaad u fekertid dhulkaaga laakiin haddii aadan wadani ahayn oo wadaniyadda kugu yar tahay jacaylka dhulkaaga kugu yaryahay waxa weeyaan waxay noqonaysaa inaadan wax badan soo kordhin karin oo meel kale fanqaltaagaysid farqiga ugu weyna udhexeeya dhalinyaradii hore iyo dhalinyarada hadda joogta waxaanu dhihi karnaa waxa weeyaan waa wadaniyadda sababtoo ah dhalinyaradii hore waktigaa noolaa s w l ay joogtay xilliga xornimada xilliga gumaysiga lala dagaalamayay waxay ahaayeen dad dhaqankooda aaminsan dhulkooda aaminsan yacni ku kalsoon oo ku qab weyn dhulkooda halka dhallinyarada maanta joogta ay kulligood ku wada qarwayaan inay qurbe aadaan ay dhulkooda aysan ku hanweynayn oo waxa weeyaan xamse waxyaabaha laga hadlaya waxaa ka mid a dhallinyarada hadda joogta waxyaabaha looga baahan yahay maxay tahayna oo laga helo dhallinyarada aqoon-yahanka maadaama ay wax barteen jaamacadaha ka baxeen qaarkoodna ay dee horumar wanaagsan ay gaadheen qodobka koowaad ee qofka dhallinyarada looga baahan yahay waa in uu hami adduun iyo mid aakhiraba leeyahay waa mid ku tiirsan diinta islaamka waa inuu yahay waxa weeye qof alle subxaana wa tacaala ku xidhan diintiisa iyo alle kacabsigiisa qodobka labaad waa inuu ku dadaalaa sida uu sida uu anfici lahaa bulshadiisa qofka dhallinyarada waa inuu mar kasta ku fakaraa inuu anfici karo iyo sida uu anfici lahaa bulshadiisa sababtoo ah bulshadiisu waa mid isaga u baahan waa mid u baahan bulshadiisu inuu isagu wax ka bedelo waa inay la weyn tahay talada ay siiyaan waalidkii ehelkiisa iyo waxgaradka waa inuu yahay mid fakar qaadan kara bulshada kale fakar ka heli kara waa inuu yahay fakarka la siiyo ama talada iyo waanada la siiyo mid la weyn uu qaadan karo uu waxna ku qabsan karo bal ka waran ha fakarka dhallinyarada hadda joogta iyo kuwii hore marka laysbarbardhigo runtii marka laga hadlayo dhallinyaranimo waxaa soo hosgelaysa meeshii qofkan dhallinyarada inuu yahay muwaadin qofka hadduusan muwaadin ahayn waxaa ku dhacaya dalnacayb oo kale iminka oo kale hadda dadkan soomaalida oo kale hadiya goor waxaad arkaysaa qof dhallinyaro ah oo hamigiisi hankiisa ku jiro inuu hariibo ama uu yurub tago hadda markaad aragtid boqolkiiba sagaashan dhallinyaradu waa kuwo ku fakeraya inay wadankaas kaga tagaan oo meelaha kale aadaan markaad aragtid dhallinyarada wadanada kale joogtana waxay ku fakerayaan inay wadankooda horumariyaan inay wadankooda kor u qaadaan in wadankooda la yimaado in wadankooda loosoo dalxiis tago markaynu eegno bulshadeednana waa kuwo ku fakeraya inay wadankiibas kaga tagaan waxaa halka ka muuqata qofku markuu ku fakerayo inuu wadankiisas kaga tago wadani maaha qofkaas oo kale marka ha doorka dhallinyarnimada uu bulshada meeshuu ku lahaabaa ka baxasa meesha cabdiqani maxamed cabdiraxmaan waxaa tahay gudoomiyaha new s w l ee gobolka sool bal ka waran magacaa waxaad u qaadateen iyo sida ay fikradda ay idiin arkaan dhallinyarada markaaad soo bandhigteen oo dooda qabateen iyo kulamo kala duwan fakarka guduhu wuxuu ahaa dadkii maanta waxay u baahan yihiin wax isku xidho oo waxu sheega oo runta u sheega ay baahan yihiin marka s w l na waxyaalaha sida fiican dadku u aaminsan yihiin ama s w l marka laga hadlayo ururadii hore kacaankii hore marka laga hadlayo marka waxaanu isnay waa rinta keliya dadkii lagu wacyigelin karo marka magacana waa magacii s w l waxa weeye dee waa maanta washaraf ka dhahaa marka new s w l baa nuuna ka daba qaadana marka magacana marka inaanu isu ekaysiino ficilka ay qabanayeen iyo ficilkayga inaanu isu ekaysiino kadibna aanu magaceedi magacoodii qaadano si dadkiina ay noo noogu aaminaan inaanu nahay waxa la yirahdo waxyaalahoodii ficladoodii inaanu wadno marka dhalinyaradan marka maanta ay jooga iyo tii hore markaan isleego kuwan waxay haystaan irid weyn kuwa halkii hore haysteen wax yar marka kuwan maalka haystaan iyo dhaqaalaha haystaan iyo waqtiga haystaan iyo teknolojiyadda haystaan marka loo eego kuwii hore waxay haysteen waxay noqonaysaa wax isku weyn laakiin emotional ama dareenka dadka ayaa wuxuu kala yahay wax kala weyn oo dadka marka hore kuwaas waxay qabeen dareen wadaninimo ayaa ku jirtay kuwana waxaa ku yar dareenka wadaninimada waxay aaminsan yihiin marka social mediaha ayay aad aad moodaa inay ugu milmeen maaha dad runta bal ka war fikirkan siduu idinku dhashay iyo sida idinku dadka uga dhaadhicinayseen iyo inaad magacaa la baxdaan iyo waxaad qabanaysaan iyo waxaad u taagantihiin cabdikariim marka hore waxaan koox dhallinyara saad sheegteen waxaanu ahayn gabdho wiil baanu ahayn marka markii ugu horreysay waxaanu ururka fikirka aanu isu keennay dhowr liyaamkaan isku niman in urur aasaasno maanta kaalin baynu wadankeena uga baahay dalkeena uga baahay wadanka waa bayla marka muxuunu qabanaa baynu nidhi marka dhallinyaraynu nahay marka waxaa nagu soo dhacday markiiba s w l baa nagu soo dhacday marka dhallinyaradii markaan isu tagnay waxaan nidhi magaca s w l ma qaadano dee s w l sida uma qaadan kara wayna new s w l sameynaa marka magacii markaanu qaadanay dadka qaar wayna la yaabay waxay s w l gaadhaysaane maxaad waxaan u qaadanaysaan dadka qaar ficilada noocaas naga imaanaya marka hadee kolley dadka ficil ficilsu ka imaanaya qaarna waa nagu taageero dad fara badan oo qoraya abwaan ah siyaasiyiin dad fara badan baa nagu taageero na yidhi halkaa kasii wada dee su-aasha hore ma gaari karno runtii oo halka weyn bay sameeya xorriyad maxamed cabdicasiis waxaad ka dhawaajisay dhibaatooyin bal ka waran marka laga hadlayo dee dhallinyarada hadda joogta iyo kuwii hore dhallinyaradii waagii hore noolayd ee xilligii la noolayd s w xilligeedii oo kale yacni fursado badan aqoon badani ma jirin dhaqaale badani ma jirin laakiin waxaa awoodooda shiidaalinaya waxay ahayd waxaa loo yaqaano caraalanimada ama wadaninimada kelmada wadani waa carabi baan malaynayaa caraalanimay soomaalida ku noqonaysaa terminology ahaan marka haddii aynu dhahno waxa kala duwan waxa maanhaga ama habfekerka ayaa ah ka wax dhitirmayn garaynaya oo marka qofku uu matalan u fekerayo qaabka u fakerayo hadduu matalan uusan caraalanimo u fakerayn ama wadaninimo ka fakerayna uu family ka fakerayo kale oo waxa weeyaan inuu soomaalida kala qoqobo inuu waxa weeyaan qabyaalad ku shaqaysto yacni waxay u dhantaal u geysanaysaa waxqabadkiisii waxay meelkadhac ku tahay oo waxa weeyaan ay hor istaagaysaa kartidiisi oo dhan bay dhantaalaysaa marka waxyaabo badan oo waxa weeyaan fursada ah oo hadda jiro aan waagaa jirin baa jira laakiin waxa farqiga samaynaya ma aha fursadaha yaalla ee waa sida looga faa'iidaysto sida looga faa'idaystana waxaa determine garana jaan goynaya waa qaabka inuu fikirayna marka laga hadlayo dee dhallinyaradu way fakeraan qaar siyaasadda way ku jiraan oo way qayb bay ka noqdaan bal ka war hab siyaasadeedka fakerka ay dhallinyaradu u fakeraan iyo marka laga hadlayo inay hoggaan wanaagsan noqdaan bulshadana kusoo dhex biiraan wax khayr badan baa jira wanaag badan oo dhallinyaradu sameeyaan baa jira wax badan oo laga filayaa jira laakiin sida muuqata markaa inuu isbarbardhig sameyno mar walba waxa weeyaan saluug baa jiraya in la saluugsan yahay dhallinyarada hadda iyo howlkarnimadooda iyo waxqabadkooda sababaha ugu muhiimsanna waa sababtaas caraalinimada iyo waxa weeyaan wadaniyadda oo waxaynu nidhi markii ay qofki uu ka fakerayo dhulkiisa uu la wen yahay markaasuu wuxuu keeni karaa halabuur ganacsi halabuur dhaqaale halabuur siyaasadeed halabuur barnaamijkeeni madasha ayaynu ku jiraa gabagabadiisii xamse waxyaabahaad ku talinaysaan ee ugu muhiimsan ee dhallinyarada haddana laga doonaya kuwii horena inay ku daydaan hal iyo laba maxay tahay waxaa laga rabaa dhallinyarada kow wada tashi in wada tashtaan dhallinyaradu ay isku yimaadaan ay waxa weeye ururaya organisations sameeyaan horumar sameeyaan meel kasoo wada jeestaan waa waxa ugu muhiimsan ee dhallinyaradu ka horumari karto inay dhallinyaradu hal higsi yeelato oo ay meel kasoo wada jeesato ay hal meel ka horumariyaan wadankooda iyo bulshadooda cabdiqani idinku waxaad la baxdeen u s w l magaalada laascanood waad ka dhisanteen bal ka waran waxyaabaha aad hiigsanaysaan iyo waxaad leedihiin mustaqbalka fog aada qabateen
cabdikariin waxa weeye anagu waxaanu hadeer hiigsanaynaa bishakayga aragtiday horta soke ee asaaska bayska ururka waxa weeye in la helo bal dad baraarugsan la helo dadkaa baraarugsan marka la helo inaanu jahayno oo bal dadkii meesha wadaranimadii iyo dalkooda jacaylkoodii markaanu ku amuuro inaanu jahayno dadkii marka dhalinyaradii hadda imika waxaad arkaysaa qof siyaasiya oo marka siyaasadda uga faa'idaysanaya si khalada ama si qabyaalaysan uga faa'idaysanaya marka waxaan doonayna dadka ama siyaasadda ku jiraan dhalinyaradu ama dhaqaale ha yeesheen ama ha yeeshee wax la yidhaahdo oo si kale ha ahaadeen hadday doonto saxaafaddaba ha ahaato inaanu jahayno oo ugu jahayno si jiilkan haddeer iminka joogaa marka ay ka tagaan jiilkan jiil jahaysan si uu usoo oo wadankii ay noqdo dal baraarugsan oo meel leh oo waxa la yidhahdo meel ka wada duula leh oo dhalinyaro baraarugsan leh jiil cusub leh inuu mustaqbalka la wareego ayaan rajeynayna bal ka waran maxamed cabdicasiis maadaama adigu aad ka mid tahay macalimiinta jaamacadda nugaal sidee baas odhan kartaa habfakerka mustaqbal wanaagsan bay dhallinyaradu ku yeelanaysaa talooyinkana aad kusoo jeedinaysaan kelmadda ugu dambaysaan leeyahay dhallinyarada si ay waxqabad u keenaan howlmar cusub iyo waxa weeyaan hiigsi cusub u abuurmo waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan in dhallinyaradu ay noqdaan dhalinyaro dhalinyaro caraalayaala dhalinyaro wadaniyiina dhalinyaro dhulkooda aaminsan markaasaa wax kasta ay noqonayaan sax markaasaa si saxa loo fikirayaa markaasaa halabuur cusub la keenayaa marka qodobka taladeeda ugu dambaysa waxa weeyaan hala noqdo wadaniyiin dhulkana hala aamino dhegaystayaal intaas waxaa inugu eg barnaamijkeeni madasha oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaan ku eegaynay doorka dhallinyarada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga baahan yahay dhallinyaradii swal iyo waxyaabihii laga baran karayay waxaana ka qayb qaadanayay xamse cabdiraxmaan maxamed oo ka mida macalimiinta magaalada laascanood iyo maxamed cabdicasiis master bootaan oo ah bare ka mida barayaasha jaamacadda nugaal sidoo kale barnaamijkan waxaa isna nagala qayb qaadanaya cabdiqani cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha new swal oo ay ku midaysan yihiin dhallinyarada gobolka sool kana shaqeeya arrimaha horumar waxbarashada gobolka intaynu barnaamijkaasi mid lamida dhammaanteed aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waataa cabdikariin olol aad buu u mahadsan yahay haatanna wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha cabdiqaadir samakaab ayaa noo haya
aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska ayaa maanta la ciyaarayaa iyadoo kulanka ugu soo horeeya ee saddexda iyo barka galabnimo xilliga afrikada bari dhici doonana uu dhex marayo kooxaha lester city iyo chelsea waxaana lester city iyo chelsea labadaba ay ku jiraan loolanka afarta sare iyadoo lester ay ku jirto kaalinta saddexaad chelseana ay ku jirto kaalinta afraad waxaana kulankan uu yahay mid adag oo labada kooxoodba ay kaalmaha ku loolamayaan waxaa kale oo ka mid ah kulamada jira barnmouth waxay la ciyaari doontaa aston villa crystal palace waxay martigelinaysaa sheffel liverpool iyo southampton ayaa wada ciyaari doona kooxda la celin la'yahay ee ilaa iyo hadda aan laga badinin ee liverpool siduu ugu bilowday horyaalka ayaa garoonkeeda kusoo dhoweyn doonta kooxda southampton newcastle united waxa ay martigelinaysaa norwich watford iyo everton ayaa wada ciyaaraya westham unitedna waxay la ciyaari doontaa braton half albion kulanka ugu dambeeya ee kulamada caawa dhacayana waxa uu dhex marayaa kooxaha manchester united iyo wolverhampton iyadoo la xusuusto in kooxda wolverhampton wonders ay tahay koox adag oo aad u dhiba kooxaha waaweyn tababare oliganer solsha ayaa shan jeer oo uu ka hortegay kooxdaasi waxa uu ka badiyey hal mar oo keliya mararna barbara ayay galeen laakiin waa koox dhib badan kooxda manchester united ayaan weli ku jirnaaye saacadihii uu xirmayay suuqa kale iibsiga ayay la soo wareegeen ciyaaryahanka reer nigeria ee igalo kaas oo ka ciyaara dalka shiinaha igalo ayaa horey ugu soo ciyaaray kooxda watford waxaana uu ka ciyaari jiray horyaalka premier league isagoo usoo dhaliyey soddon iyo sagaal gool waxaana laacibkan uu ugu biirayaa kooxda manchester united qaab amaah ah iyadoo fursad loo siin karo haddii ay ka helaan ama uu soo jiito laakiin taageerayaasha manchester united oo twitter-ka arrintan aad uga falceliyay ayaa waxa ay ku tilmaameen dib u dhac weyn oo uu sameeyey tababare oliganer solsha isagoo iska iibiyey romelo lukaku amaahna ku soo qaatay igalo iyagoo filayey mar haddii lukaku uu iibiyey inuu keeni doono weeraryahan cajiib ah oo ay markaasi ku qancaan taageerayaasha manchester united wararkeennii cayaarahana waa nagintaa amaasanta cabdiqaadir samakaab haatanna sida aad dhegeyna ku maqlaysaan waa fanaankii axmed abubakar alcamaari heestii webi
wabigii qaadayowtaan weheshanaye wabigii qaadayowtaan weheshanaye maxaa kuugu wacanood wadkeedii u noqotay ama waad jeclaydo wacadiyo heshiismaad wacadiyo heshiismaad oo hore lahaydeen war waraabinta waraabinta dhulkaad ku wanaagsan tahaye waxyeeladaadii anigay waxyada igoyse waxyeeladaadii anigay waxyada igoyse naftu waana diidaye webigii jaceelkow naftu waana diidaye webigii jaceelkow iwado aniguna iwado aniguna
codkaasi baxsan ee axmedey abubakar alcamaari iyo heestii webi ayaa u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
wadan dhex maraya mujado wareegiyo biyo biyo waalan malihiye ma rabina inaan waxyeele wakhtigeedii baa gale wakhtigeedii baa galayo soo waaban weyde waan ka xumahay waan ka xumahaye geedhida cishqigaagu wiiqme walbaxar la'aan samiro wardigiyo salaadan wardigiyo salaadan kuguwaaninaye naftu waana diidaye webigii jaceelkow naftu waana diidaye webigii jaceelkow iwado aniguna iwado aniguna iwado iwado wabi iwado aniguna iwado aniguna iwado